degmada bursaalax ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay fasalka sideedaad oo isugu jira wiilal iyo gabdho islamarkaana ka aflahay dugsiga sare ee bursaalax waxaana ka qayb galay munaasabada maamulka dugsiga waalidiin macalimiin ardayda qalinjibinayso iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga sare bursaalax axmed cabdulaahi ayaa ka waramay marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay maanta waxaan u taaganahay munaasabad aan rabna waxa weeye inaan ogaadin iyo hambaliyeyno ardada galaaska sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee bursaalax ardadaas oo ah soddon iyo afar arday dadaal iyo juhdi iyo wakhti insha allahu annaga iyo annagoo isku duuban macallimiinta iyo waalidiinteeda aanu gelinay ardadaas waa arday soddon iyo afar ah waa dufcadii toddobaad oo ka qalin bedelata iskuulkan insha allah waxaan rajaynayaa meelaha aan higsanayno iyo boontiyada aan rajaynayno oo aan ka rajaynayno waxaa weeye imtixaamaadka shahaadiga ah inay noo soo honiyaan baan rajaynaynaa waa ku fadhinaa inaad nagula ducaysaanna waa rabnaa galabta waxaan gogashaal u dhignay waxaa weeye nala ku duceeyo ardaydaas nala kulana dardaarmo waalidiinta waxaan leeyahay wakhtiga waa kooban yahay wax yar baa haray inta hadhay iyo waxa weeye inaan waxaa rabaa aad sidii aad ugu dadaali jireen qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada waxaa layna ka rabaa dadaalkaas inaad go'aansataan soddon iyo afar qof ugu yaraan toban qof oo guushaas dhaliya lagama waayi karo dadaalka noocaasa iyo ballanta noocaasa inaad qaadaan baa laydinka rabaa in kuna dhiirigelina waadna keeni kadhaan haddii ilahaydmo waa inii ducaynaynaa waxaan leenahay allah idin guuleeyo allah idin garab galo natiijadaa wanaagsanoo maamulihiin iyo waxbarashadii macallimiinta ayna la
sidaan ka warqabno bahda waxbarashada markii laga hadlayo waxa weeye waxa ay ardadan yihiin fasalka sideedka maadaama lagu jiro xilliga imtixaanaadka maadaama la rabo wakhti yar uu ka dhiman yahay in imtixaankii la galo waxaan rabnaa oo ardadan kala dardaarmaynaa xafladan horta waa xaflad dardaaran waa xaflad duco waana xaflad la hambalyeyn waxaana kaga hambalyeynaynaa inaad soo gaadheen meel wanaagsan laakiin weli faarnoole farkama qabna waxaa inii dhiman wakhti badan baa inii dhiman iyo jugdi badan dufcadan ayaa ah dufcadii toddobaad ee ka qalin jibisa fasalka sideedaad dugsiga sare bursaalax tan iyo markii la aasaasay